أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa shaaciyey in uu diyaar u yahay martigelinta saldhig dowladda saliibyadda maraykanka ku yeelato magaalada berbera kataa'ib al khibaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta sagaal iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad dowro lagu soo xirayey dadka sida qarsoodiga ah deegaanada wilaayadaas ku soo geliya ama ku isticmaala maandooriyaha maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowro diini ah u soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka degmada mahadaay iyo deegaanada hoostaga boqolaal ruux ayaa lagu dilay magaalada go'doonsan ee alfashir ee waqooyiga gobolka daarfuur ee dalka suudaan intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax oo lala beegsaday cadowga allaah waxay mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka gadow bakool iyo hiiraan ee kala dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya howlgalka hore iyo wilaayada gadow waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee garoonka diyaaradaha degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bakool waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid waxaana dhawaqa rasaasa dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaasi dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxay mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen xerada murtadiinta ee galbeedka magaalada beledweyne waxaana xeradaani horey uga guuray murtadiinta jabuuti qaraxa ayaa ka dhacay gudaha xerada waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi howlgalladani ka kala dhacay beledweyne baar dheere iyo waajid ayaa imaanaya xilli subaxnimadii jimcaha ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarin ah ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka xawaaley ee shabeellada dhexe iyadoona weerarkaasi xasminta ah lagu dilay koob iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah laguna qabtay maxaabiis laguna soo qanimaystay hub kala duwan maasanid walaalka yaasir maamul goboleedka shaadala dirirka ee somalilan ayaa shaaciyey in uu diyaar u yahay martigelinta saldhig dowladda saliibyadda maraykanka ku yeelato magaalada berbera walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wakiilka maamulka riddada somalilan oo u fadhiya magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka bashiir goot ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin martigelinta saldhig militari oo dowladda saliibiyadda maraykanku ka samaysato dekadda istiraatiijiga ah ee magaalada berbera somalilan waxay diyaar u tahay inay martigeliso saldhig militari oo maraykanku ku yeesho berbera haddii ay ka faa'iidaysanayso danaha wadaagga ah ee dalalka labada dhinac ayuu yidhi bashiir good mar uu dhowaan waraysi siiyey wakaaladda wararka ee taas sida ay ku warisay taas bashiir good ayaa meesha ka saaray inay jiraan wax dhibaato ah oo xiriirka muqdisho ku imaan kara haddii maraykanka oo uu hogaaminayo madaxweynaha la doortay ee donald trump aqoonsado madax bannaanida maamulka la magac baxay somalilan waxaan isku aragnaa dal madax bannaan oo leh xorriyad buuxda sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa iskaashiga aan la yeelanayno dalalka saaxiibka ah in uu ku salaysan yahay danaha dalkeena oo keliya ayuu bashiir yidhi waraysiga uu siiyey taas maamulka gobollada waqooyi ay la baxay somalilan ayaa rajaynayaa in saliibiga trump uu dal madax bannaan u aqoonsan doono marka uu xafiiska dib ugu soo laabto bisha janaayo sida laga soo xigtay falanqeeyaal ay soo tibisay wakaaladda wararka ee semafor africa thomas wall oo ah falanqeeyo siyaasadeed oo ka tirsan xarunta tifa ee kenya ayaa sheegay in trump haddii dib loo doorto uu ka faa'iidaysan karo marinbiyoodka badda cas ee somalilan si uu xoojiyo saamaynta Maraykanka ee gobolka aqoonsiga somalilan wuxuu siin karaa maraykanka istiraatiijiyadda muhiim u ah gobolka si uu ula socdo ka ganacsiga hubka uga hortago saamaynta shiinaha ee saldhiggiisa militari ee jabuuti iyo inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa lagu yidhi warbixin ay daabacday semafor kooxda riddada soomaaliya ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay kaga hortegayso ololaha ay maamulka riddada somalilan ee ictiraafka kaga raadinayso maraykanka safaaradda kooxda riddada ee washington ayaa la sheegayaa inay heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee qareennada maraykanka iyadoo ujeeddadu tahay in la taageero dadaalka kooxda riddada ee ka dhanka ah aqoonsiga madaxbannaanida maamulka riddada somalilan dhacdooyinka ugubka ah ayaa waxaa kasii horeeyey heshiis xaaraan ah oo madaxii hore ee maamulka somalilan oo muuse bixi uu qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyeed ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xabashada etoobiya abiy axmed mar sanadkan sii dhammaanaya bilowgiisi ay ku kulmeen magaalada addisababa isku soo wada duubo maalmahan waxaa aad isu soo taraya wararka sheegaya in maamulka somalilanna loo aqoonsanayo dal madax bannaan taasoo soo xoogeysatay kadib markii xildhibaan ka tirsan koongareeska maraykanka uu dhowaan aqalka baarlamaanka dowladda silbiyadda maraykanka horgeeyey xeer cusub oo u ololeynaya aqoonsiga somalilan mahadsanid abushayba katayba al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta sagaal iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظ waxaa weli halkoodii ka sii socda aflaamtii lagu soo gudbinayay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga islamarkaana wuu baahinayay kanaalka kataib al ikhbaariya kanaalka ayaa baahiyey qaybtii sagaaliyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee deegaanka gurbaan ee wilaayada islaamiga ee baay dad aad u fara badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool iyagoona dadka qaar ay nasiib u yeesheen inay geel qaataan halka dadka qaarna ali ay qaateen qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay sakada laga qeybiyey deegaanka gurbaan ayaa ka soo muuqanaya kaamirada kataib al ikhbaariya iyagoona ka warbixiyey xoolaha ay heleen mahad alle kadibna u mahad celiyey xarakada shabaab ulmujaahidiin maxamed xasan ibraahim madaxa qaybiyaha zakiwaadkii neefka ogala alxamdulilah ilaah kuxurtay geedka talagtaaba u kormaa maasha allah ilaah
kumaadsan nicmooyin umad eh oo zakwaad ee lakahididoha afarta neefka isii warka insha allah nicmada alxamdulilah ilaahay maxabas ku leh zakadeel biyaha nahay toosa ilaahay fadlishay inahay toos saa ilaahay imsi maasha allah maasha allah maasha maasha allah maasha allah ay mizaad ah alxamdulilah ilaahay sii ha walaaleeday idin kastoo i wareejiya ilaahay i wareejiy يوم مركاتي يمكن على جام حسن جيك إذا المجاهدين إلى محل ديوز جيك إذا فرها يا جيك عفر رفر بس كبين أو جيك هاري جيك إذا فرها سنة
siddeed iyo toban fiidiyo oo kan ka horreeyay ayuu horey u baahiyey kanaalka kataayib al ikhbaariya kuwaasoo lagu soo bandhigaya qaabka sakada looga qeybiya wilaayaadka islaamiga sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga mahadsanid abu xasaan mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xirayay dadka sida qarsoodiga ah deegaanada wilaayadaas ku soo geliya ama ku isticmaala maandooriyaha walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya iyadoo la ilaalinayo badqabka diintooda iyo naftooda lagana ilaalinayo waxyaabaha bedela caqliga waxaa labadii bilood ee lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay dowro sharci ah u qabatay dadka isticmaala maandooriyaha sidoo kalena ka ganacsada kuwaasoo gaaraya tir ahaan toddobaatan iyo shan ruux waxaana laga keenay dhammaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe mid ka mid ah macallimiintii gacanta ku hayay dowrada ayaa ka warramay muddadii ay socotay dowrada iyo waxyaabihii lagu qaatay dowrada waxaa loo soo arooriyey oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ragga isticmaala ama ka shaqaysta muqaadaraadka dowladda iyada marka waxay qaadatay muddo laba bilood oo kaamil ah duruusta lagu qaata waxaa ka mid ah kow mukhtasiru tarbiyat alislaamiya caqiidada fiqhiga siirada adkaarta laba waxaa kaloo la qaatay usuul halaata fi lcaqiida ayaa la qaatay saddex risaaladii la yidhaahdo alqawaacid alarbaca fi macrifati shirki waxay kale qaateen xifdinta iyo saxidda nudqiga juska koowaad oo qur'aanka ayayna ka qaateen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalos waxayna ka warrameen faa'iidada dowladda iyo waxyaabihii ay ku barteen على كل مسلم قف كسته مسلم إيه ومسلمة قبر كسته مسلمة تعلموا إن برتان هذه ثلاثة المسائل سدها مسألة والعمل بهن أي نكو عمل فلان الأولى تنكوات أن الله الله خلقنا وأن أبوري ورزقنا وأن أرزاقي ولم يتركنا أن نغمت هملا الليل بل اسكبت أرسل ونصدر إلينا حقنا رسولا رسول ونصدر ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا وتكثير الذنوب afartan maalmood in ka badan ayaan baranaynay adkaar iyo xadiis iyo aayadaha qur-aanka duulkii u istaagay diinka alle difaaceeda allow darajadooda ka dhig jaratulfardows erayada waxaan kusoo koobi istikfaar iyo alle towbadeena ha aqbalo munaasabadii lagu soo xeriyey dowladu ay ka hadleen culimo iyo waxgarad ayaa ugu dambeyn waxaa soo gebagabeeyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna ka hadlay dowladda oo ah midii ugu horreysay nooceeda loo qabto dadka isticmaala maandooriyaha wuxuuna sheegay in muddadii ay socotay dowladu ay dadkani wax badani ka faa'iideen isagoona kula dardaarmay dadka isticmaala maandooriyaha inay ka waantoobaan sidoo kalena ay ka fogaadaan waxyaabaha sababi kara in mar kale ay dib ugu laabtaan ficiladaasi dhammaantoodba ilaahay mahadii duruus ayay qaateen kala duwan oo diini ah diin ahaan ayaa loogu sharaxay daroogadu dhibka ay leedahay sharcan sida ay xaraam u tahay oo islaamku uusan u ogolayn waxaa loo sharaxay caafimaad ahaan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto diin ahaan iyo caqli ahaan iyo caafimaad ahaanba waa loo tusiyey sidoo kale iyaduna waxaa garab socday dowro loo qabanayo dumarka noocan oo kale oo iyaguna ka ganacsada daroogada ka ganacsada mahadsanid walaalka cusmaan maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowro diini ah u soo gabagabeeyey odayaasha dhaqanka degmada mahadaay iyo deegaanada hoostaga degmadaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed waxay ahayd munaasabad lagu soo gebagabeynayey dowro socotay muddo shan maalmood ah islamarkaana loo qabtay waxgaradka degmada mahdaay iyo deegaano dhowr ah oo hoostagaa dowrada waxaa loogu magacdaray saxaabigii qiimaha badnaa ee dufeyl ibnu camr allaha ka raali noqde shacaarkeeduna waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxayna intii ay socotay ku qaateen duruus sharci ah iyo muxaadaraad kala duwan ugu horeyn mid ka mid ah macalimiintii dowladda bixinaysay oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey duruustii lagu qaatay dowladda maanta waxaan u fadhinaa ikhtiitaamka dowladii dufayl ibnu camrin oo shacaarkeedu ahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can ra'yatih dowladdaas waxaa lagu qabtay tuulada fiidow ee degmada mahadaay waxayna heeday shan maalmood waxaana loo qabtay nuqabada degmada mahadaay amba odayaasha dhaqanka ee degmada mahadaay waxayna ahayn cadadkooda amba tiradoodu toddobayo toban oday ayay heeday ama naqiib dowladan waxaa lagu qaatay حق كتبدا سورة الأنفال وتفسيره الفقه الميسر من مخططات الأعداء إصلاح المجتمع ليس الغريب دور نقباء في جهاد الأعداء محاضرين كلو قاتي وهي هايين الشعور بالمسؤولية الولاء والبراء مواصفات النقيب المسلم في أحاديث الجهاد qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dowlada loo soo xiray ayaa kalimaad ka jeediyey xafladda waxaa dowro noola qabtay halkan dowri sharci ah noola qabtay socotay muddo shan maalmood ah dowradaas oo magaceeda loo yidhaahdo adufaylu ibnu camrin shacaa'irteedana la yidhaahdo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi intaas kadib waxaa duruus aan ku qaadannay tafsiir suuratu alanfaal axaadiid fiqi alwalaa walbaraa iyo muxaadaro diini ah intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa allihii qaaliqa ahay na abuurtay koomkan na keenay na eheysiiyey islaam intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa walaayadii maaragtay soo qalqaalisay barnaamijkan isku soo abaabushay juhdi ku bixisay ayaan mahad u celinaa mar saddexaad waxaan mahad celinaa macalimiintii maaragtay ee- ee noo akhrisay kitaabadan noo akhrisay aan wax weyn ka faa'iidnay iyagana ajir ixsanaad allah ka siiyo wax badan ay maaragtay juhdi ku bixiyaan maalin badan ay maaragtay danooda soo dayeen iyagana khayr iyo ixsanaad allah ka siiyo annagana kuwii ku camal fasho allah naga dhigo waxaan intaas kadib ka codsanaa walaayado bulshada naga dambayso ina maaragtay iyadana loo fidiyo khayrkaas oo loo fidiyo loo ballaariyo laguna soo celceliyo intaasaan ka codsanaa duuro sharciya noogula qabtay kana tirsan degmada mahadaay mahaddaas ilaah bay u sugnaatay kabacdi waxaan maaragtay mahad kale iskale ee, intii dowladii maaragtay noo bixisay iyo inti kale oo mujaahidiin markaas waxaan u baahannahay inuun hadda wixii uun hadda ka dambeeyana dowladii noogula soo celceliyo waxaa la yidhi hadda ka hor ee, shirib haddii hal xaba aan ku darsadho jab nin la siiyey jiir yaroo ula jirow jeclaalahay waxaan u baahannahay dowladii in noogula soo celceliyey waxaan dowro ku galnay deegaanka fiidow dowladaas oo magaceeda la yidhaahdo dhufayl binu camr shacaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi marka sidaa darteed muxuu ahaay shan maalmood aan dowladaas qaadanay aad iyo aadaan ugu najaxnay Een, muxuu ahaa intii gacan ka geysatana ajir allah ka siiyo oo ay ka mid tahay macalimiintii iyo walaayada iyo muxuu ahaay een, waaliga uu u weyn yahay een, ajir iyo xasanaad anigoo degan degmada mahaday waxaa dowra loola qabtay degmada fiidow dowrana loo qabtay shan maalmood noo socotay dowladaas oo tafsiir alxadiis ikfaq mucaadaraad iyadaasoo aan maadal ku qabsanay shan maalmood walaayada islaamiga iyo culummada aan mahad celina ilaa mahad iskale alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iska leh na soo waafajiyey deegaankan fiidow annaga oo dowro naloogu qabtay oo walaayada noogu qabat oo maaragtay cashiro fara badan ee noogu bixisay oo uu ka mid yahay tafsiirka qur-aanka suuradda yas'aluun ama sida loo yaqaano suuratul anfaal iyo xadiid iyo fiqi oo ka sheekaynaya dahaarada dowradan loo soo xiray odayaasha dhaqanka ah ee bulshada ku dhaqan degmada mahdaay iyo deegaanada hoostaga ayaa imaanaysaa xilli maalmo ka hor wilaayada shabeellada dhexe ay dowro diini ah oo muddo lix maalmood ah socotay usoo gebagabaysay hogaanka dhaqanka ah ee beesha baadacadeh oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid walaalka cabdilqani ugu dambeyntiina boqolaal ruux ayaa lagu dilay magaalada go'doonsan ee alfashir ee waqooyiga gobolka daarfuur ee dalka suudaan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed in ka badan toddoba boqol oo qof ayaa lagu dilay magaalada go'doonsan ee alfashir ee waqooyiga gobolka daarfuur ee dalka suudaan waxaa sidaan warbaahinta u sheegay madaxa waxaa loogu yeero xuquuqda aadamaha qaramada midoobay foolkar turki isagoona ugu baaqday kooxda r s f inay qaadaan go'doominta ay ku hayaan magaalada suurtagal ma ahan in xaaladan walaaca leh ay sii socoto kooxda r s f waa inay joojisaa go'doomintan argagaxa leh ayuu yidhi ninkan dhanka kale xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey waxa uu sheegay inuu diiwaangeliyey geerida ugu yaraan toddoba boqol siddeetan laba rayid ah iyo dhaawac in ka badan kun boqol afartan saddex tan iyo bishii mey ee sanadkan isagoo haya cadeymo ay ka mid yihiin wareysyo laga qaaday dad magaalada ka qaxay waxay sheegeen in waxyeeladu ka imaanaysay duqeynta joogtada ah ee r s f ku hayso goobaha dadka rayidka ah ay degan yihiin si la mid ah duqeymaha cirka ah ay geystaan ciidamada qalabka sida ee suudaanna hardanka u dhexeeya labada jarnaal ayaa sababay dhimashada iyo barakaca malaayiin ruux xaaladda suudaan ayaana weli sii cakarmaysa marba marka ka sii dambaysa aad buu u mahadsan yahay walaalkeen marwaan ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas aad dhegaysanayseen warkeennii subaxnimo ee saaka ayay u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe warkan la mida dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir